Dallada talisamo ayaa agab waxbarasho gaarsiisay deegaanada Xarxar iyo Nabadweyne oo hoos yimaada degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Agabkan waxbarashada ayaa waxay isugu jireen sabuurado, buugaag, iyo qalimaan kuwaasi oo loogu talagalay iskuulada deegaanada Xarxar iyo Nabadweyne. Guddoomiyaha Dallada Talisamo Cusmaan Macalin Maxamuud ayaa ka warbixiyay agabkan iyo muhiimada uu u leeyahay bulshada deegaanka.
arday jaalla ah oo maanta joogo waa aaday maanta qaymo weyn ay noo wada leedahay si gooniya ardadii koowaad ee ka faa'iidaysata fursaddaana muhiimad gooniha u leedahay waa waxaa taariikhda ka sheekayn doontaan adin kale la idinka sheekayn doono fursaddan maanta idin abuuran waxaan idin rajaynayaa mustaqbal fiican ood meel macquula ku gaartaan insha allah inaad ku gaartaan heerheeraad mari doontaan nagaadweyn iskuulkeedu wixii uu ku ekaado markaad ka tagtaan meel kale aad sii tegi doontaan aakhir waxaa laidinka rabaa inaad meeshaan horta kusoo laabataan waxna kusoo celidaan ee inaad dhahdaan nagaadweyn isu dugsi hoosaan uga baxnay waa ka sii daynay waxa wax laidinkuga abuuray ma ahayn reer nagaadweynka inka dambeeya iyo walaalaha inka dambeeyaa la rabaa inaad kusoo laabataan deegaankaana wax ka bedeshaan adinka idin sugayaa bulshada deegaanka xarxar ayaa bogaadiyey dallada talisamo oo soo gaarsiisay agabkan iyaga oo codsaday in wax laga qabto baahiyaha waxbarasho ay qabaan
marka labaad waxaan u mahad celinaynaa talasamo nimankii meeshaan maarata ka aasaasay iskoolka oo ku soo dhabar adeegay hadda meel fiican bay marayaan ilmihii waagaas daashka ku dhiga jiray waa gudbeeno hadda gurceel ayay maarata wax ka bartaan fasalkii talasamo ay keentay waayo waxaano ayakuna meel fiican ay marayaan macalimiinta yaqaana heerarka ay kala marayaan inkastay kulayl tahay oo hadda ay kulayl tahay daashkii hore uu ka fiican yahay roobka buwaaga ugama do-o boorsooyinka wayla soo galaan waa meel roobka looga okoro karo aad iyo aadaan ugu mahad celin waxaan cabsanaynaa intanadan iyo inta guryaha joogto si aan isu dhiirogelino inaan sida ugu dhaqsaha badan meel meeshaan dhaantoon wax ku dhisanno wax ku baranno aan agabkan waxbarasho ayaa ka qayb qaadan doona horumarinta iyo waxbarista ardayda deegaanada xarxaar iyo nagaadweyne ee gobolka galgaduuda